macadka heritage ee daraasaadka siyaasadda ee magaalada muqdisho ayaa soo saaray maanta daraasad cusub oo ku saabsan arrimaha federaalka soomaaliya daraasaddaasi oo lagu magac daray ma ahan haddii laakiin sidee caashe cuudah ayaa nuxurka daraasaddaasi ay xambaarsan tahay waxay ka wareysatay agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo muqdisho ku sugan arrinta ugu hadal haynta badan ee soomaalida dhexdeeda ka socotay halkii sanoo lasoo dhaafay oo laisku dilay oo khilaaf siyaasadeed waaweyn oo xildhibaanada dhexdeeda iyo gobolada iyo shacabka keentay bay ahayd arrinta federaalka dalka oo dalkii oo si habqana loogu baxay oo qolo kasta meesay joogtay maamul goboleedyo ay ka sameynaysay baa socday marka waxaa isniri anagu arrimaa loo baahan yahay in inta bal farafootankan iyo habkan iska dee jaantaha rogan ay socoto arrimaa loo baahan yahay in si cilmi ku jirta arrintan loo eego sidaas darteed cilmi baristan baan sameynay oo inay hawl gasho aan ka shaqeynay waxaana lagu tegay oo cilmibaarayaal ka tirsan macadka ay tageen muddana joogeen kismaayo iyo baydhabo iyo gaalkacyo dhinaca galmudug iyo garoowe iyo muqdisho waxaana laisu keenay qeybaha kala duwan ee bulshada odayaa dhaqameed leh culimo leh haween leh dhalinyaro leh ganacsato leh shaqaale dowladeed leh kuwaasoo u badan kuwa hawsha federaaleynta iyo howlaha federaalka aan gacanta kula jirin waxaan weydiinay federaalka say u arkaan iyo sida hadda ku socdaan say u arkaan xogtii baa laisku soo aruuriyey dalka dhan laga soo aruuriyey ilaa laba boqol iyo saddex iyo toban qof oo kala duwan markii laisku shaandeeyeyna waxbaa nooga soo baxay tii baan rabnaa marka inaan maanta la wadaagno dadka soomaaliyeed si ay u ogaadaan bal shacabku iyo muwaadinka soomaaliga oo iyago aysa dhici karta inaysa gaarin say wax u arkaan si ay shacabkuna talada wax ugu darsadaan cabdirashiid inkastoo daraasadan warbixintii aad ka qorteen ay aada u dheer tahay oo nuqul ka midaba hadda aan hayo qeybaha ishaydu ay qabteen waxaa ka mid ah in dadka aad su-aalaha weydiiseen ama qeybaha aada codka ka soo qaadeen in ay muujiyeen in ay rabitaan xoogle u hayaan federaalka dhinaca kale marka la fiiriyana warar kale oo bulshada inta badan laga helo waxay sheegaan in federaalka dadka soomaalida ilaa hadda ay ku jahawareersan yihiin oo ay u arkaan fidno ummaddii la dhex dhigay maxaa ku salayseen daraasadiinan aad ku leedihiin dhammaan shacabku waxay muujiyeen rabitaan xoogan inay u hayaan arrimaha federaalka dadka macnaha annagu aan wareysanay lixdan iyo sideed boqolkiiba baa nagu yiri dadkii aan wareysanay ama kismaayo aan ka wareysanay ilaa garoowe ilaa gaalkacyo ilaa kala duwan boqolkiiba lixdan iyo sideed ayaa nagu yiri federaalka soomaaliya waa u baahan tahay way sababeeyeen oo waxay ku sababeeyeen in macnaha colaada yareyn karto soomaalida haddii hal meel wax lagu wado arurin oo labaahiyo colaada ku yaraan karto waxay sheegeen in goboladii iyo deegaanadii iyo maamulka hoos ay u daadejinayso marka way sababeeyeen way sababeeyeen dadkii anagu aan la kulanay dina kale waxay kaloo dadku sheegeen oo dadka intaas inaan ka yarayn ayaa sheegeen in sida hadda dawladdu wax ku wado ama maamul goboleedyada ay ku wadaan ama dadka matuxsanaya ay ku wadaan inay la khaldan yihiin marka soo inka arrinta noo soo baxday runtii oo dee kana jawaabi karta su-aashaadii ahayd dareenkii hadda adigo aad shacabka ka sheegaysay inkastoo badankooda dadku ay dheheen federaalism iyo dadka in federaal hanaankaas xukunka baahsan laga yeelo ay ay soo dhaweeyeen oo ala haboonta ay yidhaahdeen kulligood waxay sidoo kale intooda badan oo numberkaas waxay sii dar number ku dhow ama ka badan ay iyaguna yidhaahdeen sida hadda wax ku socdaan si saxa maahan marka taasaa dhici karta inay hadalkaagii ay jawaab noqon karto markaad fiiriso qeybo badan oo bulshada ka mid a iyo marka aad adigaba qudhaada aad u fiirsatay si shaksi ah hanaanka federaalka qaabka uu ku socdo iyo meelaha dowlad goboleedyada hadda laga dhisay waxaa moodaa jahawareer baahsan inuu ka jiro oo dadkii weli aanay fahansanayn oo qaar qaar ka mid a shacabka ay ama mas-uuliyiintu ay magac ahaan uun u fahansan yihiin federaalka laakiin dhaqan ahaan iyo qaabka u shaqeeya inaanay weli fahansanayn marka dadka soo jeediyey ama la dhacsan hanaanka federaalka inuu soomaaliya ku quman yahay oo uu colaada yareyn karo maxay sal oga dhigeen waxay sal uga dhigeen inay hadda hawshii markii dee badankoodu hadda puntland wakti hore iska samaysatay jubbaland dagaal iyo dib kadib waa iska socdaa baydhabo markaan joognaybaaba laisku haystay marka xaqiiqadaas horta dadka qaarkiis waa qirayaanba inay dalkii kala tegay oo in hadda muqdisho iyo sidii waktigii dawladdii militariga meel hal maam laga maamulo inaysan suuragal ahayn way arkaan laakiin waxay aada u dhaliileen inkastoo ay marka kama dibsana federaalka kama dibsana cilmi baaristan tii ka horreysa aan samaynayna waxaaban ku xusnay oo annaga noo soo baxday in wadamada colaaduhu ka dhacaan iyo in dadka xoogaha xukunka loo kala qayqaybiyo oo xukunka la daadaajiyo inay nabadda gacan ka siiso oo marka qaarkood nabad bay keenaysaa bay leeyihiin iyo in qofkii magaalo joogay dalka kamid a ama gobol ay dadkaas shacabkaas gobolka ku nool dadkii maamul lahaa ay doortaan laakiin way dhaliilsan yihiin si weyn bay u dhaliilsan yihin sida hadda wax ku socdaan oo habtanka ah oo kala kariska ah oo qolaba meel ku habsanayso
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo khadka telefoonka iskugu muqdisho jooga ugu warramayey caashicuud